والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب المزاح مع الصبي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير باب المزاح مع الصبي ilmaha yar amba caruurta in lala kaftamo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu samayn jiray almisaaxu maca asabiy ilmaha yar ee sabiga ah in lala maaragtay ee in lala kaftamo waa xilliga ay ciyaalka yihiin maaragtay tifli ay soo dhaafaan ee sabi ay marayaan ee ghulaamna aanay soo gaadhin innaka waa ilmo yaroo ciyaala maxaa ku xiga kuray baa ku xiga soo maha laakiin darajooyinku way kala hooseeyaan qofku markuu jiifo markuu waxoogaa socsocodka bartay uu rordaayo markuu soo yaro dhaafo marka kuriga uu soo gaadho marka muraahiqa uu noqdo way kala duwan yihiin marka asabiy waa marka uu yaryahay ilmuhu markuu ilmo yaryahay oo aanu gaadhin had iyo jeer amba xilliga tamyiiska uu marayo toddoba jir lix jir meelaha markuu marayo kaasoo kale in lala in lala kaftamo oo lala maarata lala ciyaaro anas wuxuu leeyay radia allahu tacaala canhu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa la yukhaalitunaa mid nagu dhex jira midna soo dhex gala oo aan naga socnayn xataa yaquula liakhin sagiir liakhin lii sagiir soo dhexgalkiisu rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay gaadhay inuu ku yidhaahdo mid aanu walaalanahay oo yar ilmo yar oo aanu walaalanahay inuu ku yidhaahdo yaa abaa cumayr abaa cumayrow maa facala muxuu sameeyey xaalkiisu waa sidee annugayru shimbirkii nugayrka ahaa xaalkiisii ka waran hadalku waa hadal isu miisaaman oo qaafiyad leh oo aad moodo maaragtay inuu sajci uu ku jiro yaa abaa cumayr maa facala nugayr marka cumayr iyo nugayr waad arkaysaa inay isla baxayaano isku miisaan yihiin ilmaha lagula hadlayaana waa ilmo yar anas radia allaahu tacaala canhu xadiiska waxa uu soo wariyey isagoo inta ka faahfaahsan wuxuu hi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu noo iman jiray gurigeyguu iman jiray guriga umu sulaym radia allahu tacaala canha dabadeedna maalin wuxuu arki jiray inan yar oo aan walaalnahay oo shimbir haysta oo shimbirkaa ku ciyaaraya maalintii dambuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam gurigii yimi dabeete ilmihii yaraabuu arkoo murugaysan markaasuu hi maxaa ku dhacay dabeete waxay ku yidhaahdeen shimbirkiisii yaraa ayaa ka dhinto kaasuu murugaysan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu u yimi dabeete wuxuu ku uhi yaa abaa cumayr maa facala nugayr abaa cumayrow nugayrki muxuu sameeyey isagii kunyu u sameeyey waa ilma yar waxba aan dhalin waa ilma yaro carruura haddana cumayr aabbihiiow nugayr muxuu sameeyey markaa waxay ka dhigan tahay anas ibnu maalik wuu soo daadejinaya wuu soo dhaadhicinayaayo waxa uu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam mid dadka ka go-an oo gooni socoda oo dadku aanay geli karin mu ahayn wuxuu ahaa qof dadka ku dhex jira oo dabacsan oo naxariis badan ilaa dad dhexgelkiisa ay soo gaadhay ciyaalka yaryar ee xaafadaha jooga rasuulku inuu la kaftamo oo ula ciyaaro ceebna maaha waa xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba ay soo wariyeen nuqayr waa shimbir yar oo shimbiraha ka mid a baabun xusnu اlkhuluq akhlaaqda wanaagsan xusnu اlkhuluq akhlaaq wanaagga xadiis ma ka tegay miya ha can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala akhada الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama biyadi اlxasani aw اlxusein uma wadaca qadamayhi calىa qadamayhi uma qaala taraqa waa xadiiskii xalay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay abu hureyra rasuulku wuxuu qabtay gacanta xasan amba gacan labada gacmoodee xasan amba labada gacmoodee xuseen dabadeedna labadiisii lugoodna wuxuu saaray labadii lugoodee nebiga calayhi salaatu wasalaam ilmihii yaraa dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi taraqa kor soo kor dabeete waa kii soo socday soo socday ilaa uu ka soo istaagay nebiga calayhi salaatu wasalaam laabtiisa marka ilmaha yaryar in lala ciyaaro oo lala loolo oo lala kaftamo oo lagula kaftamo wax xaqa oo aan been ahayn inaan been loo sheegin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray maalin maalmaha ka mid a gabadh ilmaheed yaraa kule hebel intuu ka cararay ayay maslaxaysaa wey waxay leedahay kaale haddaad ii timaaddo timir baan ku siinaya rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuu dhegeystay dabeete wuxuu ku yihi hadduu ku yimaado maxaad siinaysaa waxay tihi timir xabadda timira baan siinaya wuxuu uhi nebigu alayh isalaatu wasalaam haddii aanad siin lahayn waxaa laguu qori lahaa been baa laguu qori lahaa marka geestaas waa ka been oo ilmaha yar been looma sheego oo beenta been waa beenuun amba qof weyn u sheeg amba mid yar u sheeg amba gaal u sheeg amba muslim u sheeg been waa beenuun gees kalena way dhibaato labaad bay leedahayoo ilmihii yarana beentii baad baraysaa ballanka inuu ka baxaayaad baraysa ka tiraa waxaasaan ku siinayaa i kaalay dabeeta uu soo carara tirahda waar kaale waxba maanaan ku siinayni inay caadi iska tahay qofka in been loo sheego oo lagu sasabo ama ballanka loo qaado in laga baxa inay caadi tahay ba qofkii baranaya markaa tarbiyad xumana waad beeraysaa beentii si markaa laba dembe isa saaran ayay ku noqonaysaa iska ilaali ciyaalkeenna had iyo jeer beenta waynu isaga sheegnaayo ciyaalka waa la iska maaweeliyaayo waa la maararowsiiyaayo waxaan loo keenin baa loogu ballan qaadaayo beri iyo saacad dambea xaalkooda lagu wadaayo ilmaha yari wuxuu baranayaa dhaqankaasuu qaadanaya maaha o kelata waxa inuu waayo inuu ka murugoode dhaqankii wuu qaadanaya beentiina wuu baranaya min xayu laa nashcur inakoo aan dareensanayn baabun xusnu اkhuluq akhlaaqda wanaagsan can umi darda can abi darda can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal maa min shayin fi اlmiisaani ahqalu min xusni اlkhuluq shay miisaanka kaga culusi ma jiro akhlaaq wanaagka xusnu اlkhuluq waa dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda wanaagsani waa laba qayboodoo waa inuu qofku sifaadka la yidhahdo asifaat اsalbiya inuu iska ilaaliyo oo uu la yimaado asifaat alijaabiya waxaa la kaalay waxaana iska daa waata la yidhaahdo altaxliyatu waاtakhliya inuu qofku akhlaaqdii xumaydna iska daadiyo beentii qishkii meermeerintii bakhaylnimadii waxyaabahaasi waa asifaat salbiya waa sifaadka xunxun inuu horta sifaadkaa iska daadiyo oo maarata dharkaas foosha xun leh inuu iska bixiyo wataxliya taxliyaduna waxay tahay inuu gashado dharka wanaagsan beentii hadduu iska ilaaliyey runta inuu sheego ballanka baxa hadduu iska ilaaliyo ballanka inuu ilaaliyo bakhaylnimada hadduu iska ilaaliyo sakhaaga iyo deeqsinimada inuu isku ilaaliyo gees fulinimada hadduu iska ilaaliyo geesinimada inuu ogaado waxyaabaha dhaqanka wanaagsan oo dhanna qofku inuu marya ka dhigto oo gashado oo lagu yaqaano dhaqanka xunna inuu iska ilaaliyo marka waxa la dhaha ataxliyatu watakhliya amba waxaa la yidhaahdaa alطahaaraةu waziina alطahaaraةu waziina inuu qofku iska daahiriyo akhlaaqdii xumayd oo uu isku qurxiyo akhlaaqda wanaagsan qofkaasi ninkaasi runtuu yaqaanaa beenta ma yaqaano waa qurux hebel soo ma aha hebel ballanka kama baxo hebel waxa uu kuu sheega waa saa uu kugu sheegay waa qurux laakiin ninka hebel waa nin fiican laakiin nin waxogaalo beentuu yaro yaqaana beentuu yaro sheega foolxumo waa khad madow hoosta lagaa mariyey hebel wuu fiican yahay waa bakayl wayna soo mari nin dhan oo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam qoomkiisa ay ku yidhaahdeen waa mudanahayagii isagaa noogu wanaagsanoo oday noo ah waa hogaamiyahayaga laakiin waxaanu ku xamadnaa waxoogaa bakhaylnimaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi kaasi ma aha sayidkiinii maaha ma bakhaylnimada ma cudur ka weyn baa jira macnaa waa foolxumo waa dhar foolxumo ad gashan tahay marka alطahaaratu waziinana waa la dhahdaa altaxliyatu watakhliya alطahaaratu waziina qur-aanku wuxuu sheegay oo kale التزكية والتعليم هو الذي أخ... هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة مركة التزكية تطهير تعليم تلاوة القرآن قفك إن لقد عدي أخلاق دي حميد أخلاق دي وناكسنة إنه هذه يتشير قفو لي مادو الباني رحمة الله عليه سو تعريف قاربو ليه هو لقد حلي وميل مري وكون لمعنى التصفية والتربية altasfiyatu watarbiya markaa isagu caan buu ka dhigay maaha qofkao keliya qofku inuu iska saafi yeelo akhlaaqda xunxun akhlaaqda wanaagsanna inuu isku tarbiyadeeyo sidaasoo kale culuumta shareecada mashruuc dhan buu watoo la yidhaahdo mashruuc atarbiyatu watasfiya atasfiya watarbiya masalan axaadiista in laga saafi yeelo laga dhex saaro axaadiista daciifkaa kuwa mawduuca kuwa nebiga calayhi salaatu wasalaam lagaga been sheegay dabadeedna lasoo ururiyo oo laisku tarbiyadeeyo wixii saxiixee sugan akhlaaqiyaadkii dhaqankii caqaa'idkii caqiidada khuraafaadka faraha badan la iska daadiyo oo la isku tarbiyadeeyo akhlaaqda wanaagsan qur-aankuna uu markhaati furaya marka xusnu khuluq waxay tahay ataxliyatu altakhliyatu ay atakhali can alakhlaaq asayi'a wataxliya macnaheedu ay tahay inuu akhlaaqda wanagsan qofku ula yimaado uu maarata isku qurxiyo umi dardaa waxay leedahay abidardaa waxay ka warisay isna nebiga calayhi الsalaatu wasalaam inuu ka sii wariyey inuu yidhi maa min shayin fi lmiisaani ma jiro shay miisaanka afqalu kaga fudud kaga culus min xusni اkhuluq akhlaaq wanaagga طabcan oo marka iimaanka laga yimaado marka qofku iimaan uu yeesho acmaasha miisaanka cuslaysa waxa ugu weyn uga horeysa akhlaaq wanaag lannu akhlaaq wanaaggi waa qofka diintiisa iyo dhaqankiisa o dhan weeyaan an camr bn abdla can cabdillahi bni camrin radi allahu tacaala canhuma qaala wuxu uhi lam yakun الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam faaxishan walaa mutafaxishan lam yakun الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama nebigu ma ahayn faaxishan mid dadka xumeeya faaxishan mid xun ma ahayn walaa mutafaxishan mid dadka xumeeyana ma ahayn hadalkiisuna muu xumayn ficilkiisuna muu xumayn iyo dhaqankiisu sana waa lagu macneeya wa kaana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yaquulu wuxuu ahaa mid idhaahda khiyaarukum axaasinukum akhlaaqa khiyaarukum kuwiina idinku fiicani ee akhyaartiinnu axaasinukum akhlaaqan waa kuwa idinku akhlaaqda wanaagsan kuwa idinku akhlaaqda wanaagsan weeyaan kuwa idinku akhlaaqda xunma coonka jecjacoorka ee dabeecadda xun ee beenta badan ee aan loo maaragtay dadku aanay u imanahayn dadku ay ka yaacayaan ee qalqallafsan ee beenta yaqaana ee namiimiyaha ah intaasoo sifa xataa mid ka mid a haddaad leedahay dee waa foolxumo aada iyo aada u weyn nafteenna waynu la dagaalami karaayo xumaanta haddii shareecada aynu u qaadno oo gacanta haddaynu u qaadno akhlaaq xun oo ay leedahay waynu ka masixi karaa aynu isku dayno can camr bni shacaybin can abiihi can jaddihi waynu dhaadhicinayna caawa haddii ilaahay ka dhigo camr bni shacayb wuxuu ka wariyey aabbihii aabihiina wuxuu ka wariyey awowgii annahu samica annabiya sala اllah alيh wasalam inuu maqlay nebigoo yaquulu leh ukhbirukum waxaan idinka warramayaa biaxabikum ilaya waaqrabikum waaqrabikum minii majlisan yowma alqiyaama waxaan idinka warramayaa kaan dadka ugu jecelahay iyo ka dadka maalinta qiyaamaha iigu dhow xagga majliska aanu isku majlis noqonayno ninkaas talo waa kuma salaada badan baa maka salaatuleilka tukadaa maka qur-aanka badan baa maka soonka badan baa talo waa kee fa sakata alqowm dadkii asxaabta way aamuseen way sugayaan talo muxuu odhan doonaa ilan ma odhan ma idinka warramaa ma odhan jawaab ka sugi maaye way sugeenoo way wada aamuseen dhegtay wada taageen فأعاadhا مaرatayن أو ثaلاثة laba jeer buu ku celiyey ama saddex jeer buu ku celiyey wuxuu yidhi waxaan idinka warramayaa ninkaan dadka ugu jecelahay iyo kuwa maalinta qiyaamaha iigu dhow xagga majliska ee wada fadhiga saddex jeer buu ku celiya amba laba jeer qaala الqowmu qowmkii waxay idhaahdeen nacam haya rasuulka bal noo sheeg waa kuwaasi waa kuweye qaala wuxuu yihi meel fog kamuu raadine أxsanukum khulqa waa ka idinku akhlaaq wanaagsan waa ka idinku akhlaaq wanaagsan dadku waa markhaati ilaahay dadka guudka adduunka guudkiisa joogaa waa markhaati ilahay maxay dhaha hebel ninkaasi ninkaasi waa nin akhlaaq badan ninkaasi waa nin dhaqan wanaagsan ninkaasi waa nin fiican waa shahaado waa markhaati markhaatiga iska furi maayaan waa waxay arkeen waa waxay arkeen mar la soo qaado hebel hebel ahaa arkaay inaga daa bis qaar baa intaa lagu dhaafay hebel soo maaha waar hebel inaga daa markaa ninka isdhowraya wuxuu odhanaya hebel iska dhaaf khayr allahana siiyey hawsha kale inoo wada bimacnaa haynagu sii wadwadin xaaladiisu ma wanaagsane bay ka dhiganta waa markhaati kugu dhacay axsanukum khuluqan waa ka idinku akhlaaqda wanaagsan leh kaanu ugu jecelahay ee maalinta qiyaamaha iigu dhowey waa ninka idinku akhlaaq wanaagsan waayahay waa xadiis saxiixa imam axmed baa soo wariyey ibnu xibbaan can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu أن رasuuل الlahi slى الlaه عaليه وaسلم qاala wuxuu uhi inamaa buciثtu wax kaleba layma soo dirino waxaa lay soo diray liutamima saalixi الأkhlaaq inaan dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan akhlaaqda wanaagsan inaan dhammaystiro wixii ka dhiman inaan ku daro xilligii nebigu عalaيه الsalaaةu wasalaam uu soo baxay ee ilaahay subxaanaه wataعala fariinta usoo dhiibay quraysh dhaqankoodii iyo waxyaabaha lagaga sheekeeyey waa maqasheen ee foolxumada ah yaa isdhaca iyo isdilka iyo khamriga iyo waxaan ku idhaahdaa zinada waxyaabaha foolxumaantaha laga sheego hablaha ay laynayaan qaabkay u macaamilayaan ganacsigooda iyo is-aaminitaankoodu faruhu ka baxay taasoo haddana ay tahay quraysh waxay lahayd amba carabta xilligaa joogtay waxay lahayd dhaqan wanaagsan maxaa ka mid ahaa runtaa ka mid ahayd deeqsinimadaa ka mid ahayd ninka weyni been inuu sheegaa waxay ahayd shaa'ifu nabar weyn oo ku dhacay buu ahaa hebel beentuu yaqaanaa khalaas uu dhintay qofkaas waa la yaqana qofka beenta sheega markaa run sheegu aad buu ugu badnaa oo qofku inay beensadaan had iyo jeer sidaasoo kale deeqsinimay lahaayeen martisoor bay lahaayeen geesinimay lahaayeen marka akhlaaq fara badan oo fiican ayaa jirtay laakiin haddana akhlaaqdaa fiican lafteeda maxay ku adeegsanayaan maxay u adeegsanayaan tusaale ahaan deeqsinimadii oo kale deeqsinimadu waa sifo fiican qaab fiican in loo adeegsado oo dee qofku ilaahay dartii wax kaga doono qofka inuu u naxo qofkaa u naxariiso oo keli ah inaad wax u siiso ilaahay ka abaalmariyo inaad wanaagga u samayso lakin haddaad ku doonaysa ha lagugu ammaano ka war markaa si laguu ammaano buu nin kastaaba isleeyahay gacantaada fidi suu kan siinayaa suu kan siinayaa markaasuu qaar shucaraa oo gabyaa u yeedhay soo dhe maanta waxbaan bixinaya kaalaya sida kaa toban halaad baan siiyey kaana labaatan baan siiyey kaana boqol baan siiyey gabyaaga wuu eegayaa dabeete gabi baa kala fadhiisan markaasuu ku ammaanay intuu ujeedaana waa maxay waa intaa ammaanta ahuun geesinimadoodu maxay tartay geesinimada maxay u isticmaalayeen ma xaq bay difaacayeen iyo islaamnimo iyagaa isku dhacaayey oo isku maaragtay isku muquuniyey oo kii miskiinkaha ee daciifkahabaa meesha laga saaray kii xoogga badnaana isagaa la soo hadhay hantidii iyo xoolihii marka waxya akhlaaqdaa wanaagsan inuu dhammaystiro masalan deeqsinimadaa jirtay rasuulku calayh isalaatu wasalaam inaanu diidin oa deeqsinimadu way xun tahay deeqsinimadu way fiican tahay laakiin uu dhammaystiro oo wixii ka dhiman inuu ku daro sidaasoo kale aan idhahda geesinimadiina meesha loo isticmaalayo inuu u sheego waxyaabii meesha ka maqnaana ee dee baaba-ayna inuu soo nooleeyo inamaa bucistu waxaa lai soo saaray liutamima makaarim alakhlaaqna way sugan tahay akhlaaqda teeda wanaagsan inaan dhammaystiro meel fiican aan gaadhsiiyo ayaa lai soo diray ama saalix alakhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan waa isla macne qofka muslimka anta asaa laga rabaayo dhaqanka waa isagaa laga arkaa dhaqankiisa dadku waa inay fahmaanoo ay wax ku qaataan amba dhaqankaaga xunbaa diinta wax yeeli doona amba dhaqankaaga fiican baa diinta wax u tari doona waa labadaa mid ahaanu haddaan ganiyo gafuur leeyahay oo sheekhii wadaadan iska dhigaayo oo kitaabka weyn iyo cimaamadda aan sito oo akhlaaqiyaadkaygu calaamatu su-aal ay saaran tahay hadalkaan leeyahay waxa beeninayo meesha ka saaraya ficilkayga waa la yaqaana macruuf wey dadkuna waxay qiimeeyaan ficilkee ma qiimeeyaan qowlka ma qiim qofku markuu ku bartaa isdhex gashaan shaksiyaddaadu akrinaya markaasa waxaa dha wallahi ninkani wuxuu sheegaaye iyo iyo iyo dhaqankiisu way isleeyihin amba way isu dhow dhow yihiin laakiin hadduu meelahaasun kaa maqlo oo dabeetana maalinta kusoo gala tirahdo allah oo qofka la sheegaya makambuuha laa xawla waa zero waa zero nin weyn maha sheekho keliyade sheekh yani waa qof kasta qof kasta oo muslina qofka wixii loogu soo hagaagaya waa inay ahaadaan wax cidda u timaadda wax taraysa wax taraysa waaye inamaa buucistu liutamima saalix alakhlaaq waxaa lai soo saaray akhlaaqda teeda wanaagsan inaan maaragtay dhammaystiro ninaan saxiib nahay ba wuxuu iga sheekeeyey yacni muslimiintu markay yurub tagaan iyo maraykan iyo xaggaas waxaa loo yaqaana dad bilaa dhaqana beenta yaqaana khiyaamada yaqaana oo wanaag aan aqoon oo naxariista aan aqoon wax kalena maahe dad muslimiinoo meesha tegey baa waxa laga arkay waxyaabahaas inuu been sheegaan ninbaa walaashi wuxuu odhanaya waan qaba waa gabadhaydii iyagoo og inay walaashii tahay bay masaarifta ku siinayna gabadhiisii tahay maya aada gaal u maahe yacni waxaa macnaha meeshay gaadhay foolxumaanta iyo iyo iyo iyo maaragtay qaabdarradu beenta iyo iyo dhaqan xumadu meeshay marayso marka way yaqaanaa waxay u barteen qofkii muslimka ahaa qof aan dhaqan lahayn wuxuu dhinaa saaxiib nahay waxaan soo galay dukaan marka dee alaab kasta waxaa ku qoran qiimaheedii alaab baan soo qaatay markaa show qiimihii loogu talagalay zero baa ka maqan saddex boqol oo dollar weeye waxaa ku yaalla soddon baa ku yaalla gabadha way eegtay makiinad bay maraysa wa soddon dollar keen waxaan ku dhi soddon dollar maaha bahalkaniye qiimaha hubi dabeetana way hubisay waa waa soddon dollar soo ku yaalla maaha markaasuu ihi maaha soddon maaha ee hubi waa la garanaya wixii wax laisla garanayo way qaaday ninkii meesha haystay bay u geysay waxay tiri baarkan soo alla waa qalad baa ku dhacay zero baa ka maqan gabadhi ninkii managerkaa bay soo kaxaysa ninkii halkii taagan oo sugaya ninkani wuxuu sugaya maaha in lacag laga daayo wuxuu sugaya lacag in lagu kordhiyo soo ma soddonka intaad iska bixisa inu carar lahay ninku moogti waa uu kuu khaldamo waa gaale waa gaale kule xoolaheennii buu haystaaye kaalka dhicitaankiisu xataa waa xaaraan dabeetna way soo laabatay gabadhi ninkiiba maxaaba waa kan waa suuri yaa tahay markaa suuri soomaali baan ahay nimata soomaali ahaa uni cajaayib baa tahay buu kule soomaalidu noocan maahe soomaalidu noocan maahe adigu xaggeed ka timi masaan kuli mee sooma mee horta wuxuu yidhi oo nin inaad tan yeesho maxaa kuu kalifeeyey wuxuu ihi diinta iyadu ma ogola wax xaaraan inaan qaadano oo soomaalida meana muslimiin ahayn miye way yihiin wadda soomaalida san maahe maxaa qaldan wuxuu ihi maya xabad xabad jaahilaa aragteene qofku hadduu diintiisa yaqaano waa sidan oo kale wuxuu ihi wallaahi waxaan ku qasbanahay fahankan ka haystay soomaalida iyo muslimiinta inaan dib u eego mujarad waa ficilkaa yar hadduu iska odhan lahaa ninkaasi intuu iska qaato iska tegi lahaa meelaha uu qaban lahaa dabadeetna hadhow marka baashi la xisaabinaya la ogaan lahaa qalad inuu soo baxay qofkaa gar loogma wixii soo celiyo gar looguma laha lakin waxa horta qofka qaatayuu ahaa qof nooca har waa waa soomaaliyad baa la isku odhan laha khalaas waa diin waa waa akhlaaq xumaantoodii amba waa beentoodii baa la odhan lahaa yacni mid iyo labo iyo saddex iyo afar midna maha nin kaloo tagsiilaah ayay ka sheekeeyaan oo maraykanka ah xaafad buu yimiyo markaa masaajidkii xaafadda ayaa loo dhiibay tagsina wuu wataa markaa nin gaalabaa soo fuulay ogaan buu lacag ugaga dhex tegay meeshii lacag yaroo kuusanoo xoogaa leeg waananu iska baahanay moogto ninka xaggaa soomaaliga jooga waxuu ururinayaa ilan baa xagga wax kale looma tegin xaj maaheen markii ninka baskii uu gaadhigii ka degay baa waxu arkay lacagta meeshta lacagti baan soo qaaday isagaa ka sheekeynay lacagti baan soo qaaday buuri wareedhe ma iska qaataaniyo waad iska baahantee waa toddoba cisha intaan shaqayn lahaa sawari wax ma iska celisaa maye anigii baa isqabtay buuri anigii naftaydii baa isku baaba'anay qaado iyo qaadan maayo ayaanu isku qabsanay buu ihi haa markii dambe waxaan go'aansaday ninkii lacagtiisa inaan u celiyo waan soo doonay dabeetana meeshaan ku dejiyey baan imi ninkii baan sugay wuu soo baxay ninkii marni adiga maxaa kuulanso lacagti baad meesha kaga tagtay ninki wuxu yhi waan kusii raacaya higa tegin waan isoo raacnay wuxuu yidhi lacagta meesha ogaan baan ugaga tegay buu yihi kumaan ilaawin meesha waxaan ugaga tegay waxay ahayd islaamkan research baan waday cilmi baadhis baan waday bal diinta islaamka iyo dhaqankeeda iyo muslimiinta diinta inaan soo gala iyo inaan iska daayo marka waxaan arkay dee kutubta waxyaabaha ku qoran ee beenta iska ilaaliya khiyaamada iska ilaaliya qofku wixiisa ha qaadanin waxyaabaha baan ku arkay marka waxaan muslimiintu inay sameeyaan iyo in kalaan isiri tijaabi dadkii muslimiintaha baan eegay markaase waxaa laigu yihi masaajidkan waxaa jooga ninka tagsiga wata waaba ninka ugu sarreeyey soomaalia masaajidka ninka haysta waa nin khatare masaajidka ninkii masaajidka haystay ma aha khalaas isagaba tijaabi marka tijaabayga iska qaada buuri ninka in yar kadib islaamkiibu soo galay hadduu lacagta qadan laha maxaa dhici lahaa ha war waxaa la sheegaya waa been buu odhan lahaa muslimiintuna waa beenaalayaal yani marka akhlaaq wanaaggu saamayntiisuu leey adna wuu ku anfacaya dadkana wuu anfacaya can caaisha radia allahu tacaala canha annahaa qaalat caaisha radia allahu tacaala canha waxay tihi radia allahu tacaala canha iyadii aabaheedba maa khuyira rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bayna amrayni ila ikhtaara aysarahumaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii la dooransiiyo laba arin wuxuu dooran jiray u qaadan jiray ka fudud maa lam yakun isman ka fududi haddaanu dembi ahayn laba shay oo siman oo labada midnaanu dembi ahayn haddii la dooransiiyo wuxuu qaadan jiray ka sahlan faidaa kaana iman laakiin hadduu dembi yahay kaana abcad annaasi minhu wuxuu ahaa ka dadka ugu fog ka dembiga dadka ugu fog ayuu ahaa taasi waa dhaqan waman taqama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama linafsihi qadu ee riwaayadka qaar ku jirta rasuulkuna weligii naftiisa wax loo geystay uma aargudan ilaa laakiin amba ilaa mooyaane an tuntahaka xurmat اllah ilaahay xurmadiisa iyo waxyaaba u xaaraantinimeeye haddii la dillaaciyo fayantaqimu lilaahi biha ilaahay buu u argudi jiray haddii xaaraan la samaynayo u arko rasuulku calayhi salaatu wasalaam kama adkaysan jirin wuu cadhoon jiray waxna wuu ka qaban jiray laakiin naftiisa wixii soo gaadha iyo waxa isaga lagu sameeyo waxba kama soo qaadi jirin inanka xaalkiina soo istabamar maaha adiga wixii ku soo gaadha lagaa seexan maayo ma ninka sidaa igu yidhi ma ninka taa maanta ii geystay odayaasha u yeedha noo garnaqa maxkamadda isla gelaysaan laakiin qofka hadduu diinta meel kaga dhaco waxaad leedahay diinta ilaahay baa lehe adiga maxaa kaa galay waa runtaayoo diinta waxba kaamay gelin tabliiq waxay dhahan maxaa kaa galay kelmadda la yidhaahdo ay hoos u dhadhamiyeen waxa dhahan maxaa kaa galay waxay ka dhigan tahay maxaa hawl amba lacag ma kaa galay macanaa wixii waxay kaa galeen ayaad waxa jeclaysaa soo ma iminka masaajidkan haddaan kala badhiso iminka maanta ambaad waad kala badhisto nin kalena intaa in leeg u dhiso oo dabeeta aad rabto mid meesha gidaarkaa gawda ku haya dubbe maxaad samaynaysaa hadee ka daa bahalkaa de waxaan waxaan ugu maanta ila waxbaa kaa galay meeshe waxbaa kaa galay soo maaha laakiin ha dhowto aduu nin masaajidka ninka maxaa ku sadhaday oo nin maa ka qabataan kabahana waad sii qaadanaysaa soo gawda ku haya ile waxba kaamay gelini markaa kelmadda maxaa kaa galay meesha ka timi waa halkaasi yidhahdeeno diintii qofka haddii meel lagaga dhaco wuxuu odhanayaa maxaa kaa galay markaa lexjeclo badan baan ka haynin laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee diinta maxaa ka galay dee noloshiisa o dhan noloshiisa o dhan baa ka gashay awal zero buu ka soo bilaabay wuxuu soo gaadhsiiyey halkaa dhiiggiisii iyo dheecaankiisii iyo fikirkiisii iyo dhallinyaronimadiisii iyo xooggiisii o dhan waxa qaadatay diintaa qaadatay marka waa inu lexjecleeyaa waxbaa ka galaye laakiin haddaad iskaga dhex dhalatay uun aad berisa iskaga dhex cunto aad iskaga dhex weynaato waxna aanay kaa gelin dee macna kuguma fadhido waayahay qodobkeen ujeednaa waxa weeyaan maa khuyira rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi waslama bayna amrayni rasuulka laba arin lama doorgelin ilaa khtaara aysarahuma wuxuu qaadan jiray ka labada fudud adadkaantu asalkeedu khayr ma leh adadkaanta iyo qalqallafsanaanta oo shayga sunnaha ah waajib soo gaadhsii oo shayga macsida ah gaalnimo gaadhsii amba shayga khilaaf ku jiro bidco gaadhsii khayr ma leh khayr kuma jiro qofka muslimka qaacidadu haysta waxa weeyaan yasiruu walaa tucasiruu fududeeyo diinta oo haadkaynina fududeeya macnaheedu maaha diinta macna tira maaha oo dhaadhiciya maaha dee shay kastaaba halku yaalla in la geeyo oo qofka diinta loo fududeeyo qofka qaldama qaladkiisa la saxo loo dulqaato loo naxariisto aan lagula haadin aan lagula boodin waman taqama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama linafsihi rasuulka naftiisa weligii uma aargudin weligii uma aargudin ilaa an tuntahaka xurmat اllahi tacaala ilaahay xurmadiisa in meel lagaga dhaca mooyaane fayantaqimu lilaahi biha ilaahay subxaanahu watacaala ayuu markaasi u aargudi jirayo kama fadhiisan jirin ilaa maayo qaladkaa la saxo indhaha iscasaan jiray oo wejigaa isbedeli jiray si asxaabta wejigiisa waxay ka garan jireen rasuulka karaahiyadiisa laakiin waxaan soo mari doonaa salaadda isagoo sii gelaya mid iska laalaadiyey oo rasuulka alayh isalaatu wasalaam cunaa ku dhigay waxba ka soo qaadi maayo rasuulka xoolaa loo keenay markaasuu bixiyey say weydiiyeen markaasuu bixiyey markaasay weydiiyeen markaasuu bixiyey markaasay madheen xoolii nag zero saadana weydiiyeen wax nasiib weli dadkii baa taagan reer miyiga ahaa markaasuu hi midh ma hayo markaasay weeteeyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam anaa nasiib rasuulku dub buu gurtay dabeete geed halkana ayuu gaadhay ilaa geedka go-isii uu qabsaday waa dhibaataysanya soo maaha geedkiibuu ka furfuray markaasa wuxu waar idaaya midh ma haye wallaahi haddaan hayn lahaa geedkaa arkaysaan inta caleen ku taalloo xoola ah waxba idinkalabaan hadheen idaaya wuu dhaqaaqo mid baa soo qabtay oo gooyi uu haystay ayuu ku giijiyey rasuulka alayh salaat cunaha ilaa indhu ay soo baxeen hadda wax nasiib u leeya ka warran ninkaas cunaana wuu ku dhegay waxsiina wuu leeyay balcajaayibkan iminka hadduu ninka adiga saa kusoo saa kusoo dhufto aad tuqaan tuqan kuraa waar waa maxay wax noo dhiib maxaad odhan lahayd ya ilan waxaad doonaysaa in lagu baryo ma ogtay waaniya hebelo warniya wallaahi reerkii maanta waxaa mahayeed balniya wadee shirin sii intuu qabto cunaa sitaa ugu giijiyay markay indhihu casaadeen buu sii daayey rasuulka ila waxa ilaahay ku siiye wax naga sii rasuulka intuu qoslay ayaa wuxuu ku yihi geela halkaa jooga ha ka kaxayso amba xoolo adhiga bartaa jooga ninkii xoolo dhan duubaya rasuulkana cunaa kusoo dhegay xoolana la siiyey ee barta ka baxay yacni dhaqanka laga sheekaynaya meeshuu taagan yahay iyo inaku meeshaynu joognaa waataan kula xaalta ma soo bidhaamayno meel fog fog fog aynu soo soconnaa waa yahay fayantai an cabdillaahi بن مسعوd رضي الله تعالى عنه قال وu إن الله تعالى قسم بينكم أخلاaqكم كما قسم بينكم أرزاaqكم عبداللahi بن مسعوud wuxuu yihi إن اللaha ilaahay taعaalى kor ahaye qasma بينكم أkخلاaqكم أkخلاaqda ilaahay wuu idiin qaybiyey كamaa qasma بينكم أرزاaqكم siduu ilahay arsaaqadiina idinku qaybiyey arsaaqda miyaa loo sameeyey mid waa غani mid waa dhexdhexaad mid waa faqiir sabool mid waa zero waxa weeya qaadama dhergaanka isku mid maha moogta qofka waxba haysan waa mucdim baadha mucdim midhba ma hayaba waa tadhaa miskiinka iyo faqiirku way kala duwan yihiin si laysu weydaariya miskiinku waa ninka wax wuxuu u baahnaa waxna haya waxna ay ka dhiman yihiin faqiirkuna waa kaan midhba haynba sio soo soona soona soona qadayn cashadiina aan hayn fala maran taagan amba in la isweydaariyo la- faqiirku waa ninka waxna haya waxna ay ka dhiman yihiin miskiinkuna waa kaan midhba haynin dadku waa inkaasi uqiibsayin soo maaha naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati اdunya waan u qaybinayo kana waa loo badiyey kana waa loo dhexdhexaysiiyey kan waa loo yareeyey akhlaaqduna waa noocaas oo kale akhlaaqduna dadka waa loo qaybiyo uma sina dadku akhlaaqdii nin akhlaaq badan baa la siiyo wanaagsan mid dhexdhexaad baa lagu siiyey midna tiixtiix baa lagu siiyey midna waaba araday waayahay wain allaha tacaala yucطi اlmaala man axaba waman laa yuxib xooluu laakiin iyo iyo akhlaaqdu way kala duwan yihiin tan bay ku kala duwan yihiin ilaahay maalka iyo xoolaha kuu jecel yahayna wuu siiyaa waxaad arkaysaa qof mu'mina oo taqiya oo alla kacabsi badan oo hani ah oo hanti haysta oo deeqtoon waman laa yuxib midaanu jeclayna ilaahay wuu siiyaa mid gaala oo mulxida oo allakooda oo gaalnimadiisu cirka ay gaadhay oo haniya baad arkaysa xooluu haysta aada yaabayso ama kaba kaalay oo mid muslim sheeganaya laakiin faajira oo faasiqa oo caasiya oo xumaantu samaynaya aada yaabayso xoolihiisuna ay sii badanayaan soo midna arag waa xoolaha la yidhaahdaayo waxay tilmaamayaan inaanay macno lahayn xooluhu kuwaas kaas kuwa kaasna way u galaan kaasna way u galaan walaa yucطi laakiin ilaahay ma siiyo aliimaana iimaanka ilaa man yuxibu kuu jecel yahay mooyaane akhlaaqduna waxay ka mid tahay waxay ka mid tahay iimaanka marka halkaa way ka siman yihiin arsaaqda sida loo qaybiyey ayaa akhlaaqdana loo qaybiyey laakiin akhlaaqdu waxay kaga fiican tahay akhlaaqda waxa ilaahay uu siiyaa uun qofuu jecel yahay akhlaaqdu iimaanka ka mid tahay yani xadiiska waxaa loo daliishadaa akhlaaqdu inay ka mid tahay iimaanka akhlaaqda fiicani iimaanka inay ka mid tahay si kale u dhaho acmaashu iimaanka inay ka mid tahay ayaa loo daliishadaa lan dadka qaar baa diidan waxay idhahdeen iimaanku wixii qalbiga ku jira acmaashuna iimaanka way ka duwan tahay waa fikir iyo madhab aada u qaldan oo majaro habowsan iimaanku acmaashu iimaanku waa acmaal iyo aqwaal iyo ictiqaadaad iimaanku wuxuu ka kooban yahay hadallo wanaagsan afcaal wanaagsan iyo qabitaan wanaagsan intaasaa la isku idhaahdaa iimaan aliimaanu qowlu wa camalu wa ictiqaad qowlu billisaan wa camalu bilarkaan wa ictiqaadu biljanaan waa caynkaas iimaanku waa qowl iyo ficil iyo ictiqaad marka xadiiskan waxaa ka mid tahay wuxuu ka mid yahay axaadiista loo daliishado akhlaaqda wanaagsan ilaahay kuu jecel yahay buu siiya saas weeye faman danna bilmaali an yunfiqa wakhaafa alcadow caduwa an yujaahida wahaaba alleyla an yukaabida falyugtir min qowli laa ilaaha ila allah subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar faman hadaba qofka danna bilmaali qofka xoolihii ku bakhayla danna addiniin waa albakhiil qofka ku gacan adayga maalka an yunfiqahu inuu bixiyo kaga gacan adayga wa khaafa alcaduwa cadowgii gaalkahaana ka cabsooda an yujaahidahu inuu la dagaalamo sideenna maanta innagu maanta waynu baqanayo baqashaynu iska huwanayo waynu iska joognaa gaalkuna uu iska keendaayey haddina soo yara istaagno madaxu inagu dhufanaya aynu dee isleenna oo bilayn inaku madaxa ku dhufan lahayn talowkeennabaa talowkeennabaa dhiman lahaa haddaynu maanta gaalka iska celinno talow ma inakaa dhiman lahayn mise isaga isagoon isku baadhici lahayn inaka adkaan lahayn wallaahi soo dilma dhaaran wallahi inaka adkaan lahayn laakiin dee aawey waxay u baahan tahay iimaan iyo xiniyay u baahantah iimaankeenuna waa daciif xiniyaheennuna waynu xaraashnay ma jiraan ha wareerin wakhaafa alcaduwa an yujaahidahu cadowgana ka cabsooda an yujaahidahu inuu la dagaalamo wahaaba alleyla ka haybadaysta habe- habeenkii yani khaafa alleyl ka baqda habeenkii an yukaabidahu dhibtiisa inuu adkaysto yani habeenkii kici waaya qofka intaa midna samayn waaya qofka xoolaha bixin waaya ee jihaadi waaya ee habeenkii salaatuleyl u kici waaya falyugsir bal ha badiyo min qowli inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allah wasubxaana allah walxamdu lilah wallaahu akbar dikriga lafteedu ma sahlane bay ka dhiganta lafteedu ma sahlaneen taa sameeyo waa xadiis saxiixa oo mawquufa oo xukunkii marfuuca iska leh waxyaabaha aanu ka sheekeynaya cabdillaahi ibn masuud radi allahu tacaala canhu maaha waxyaaba naftiisii qalbigiisa uka keenay maahe oo waxyaaba nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka maqleen waayo waxyaabahani qofku iskama odhan kare waxyibaa waxyibaa keeni kara waxyigana wuxuu ka qaadan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam faman danna qofka ku bakhayla bilmaali xoolaha an yunfiqahu inuu bixiyo wakhaafa alcaduwa cadowga ka cabsooda an yujaahidahu inuu la dagaalamo wahaaba leyla ka haybadaysta habeenka an yukaabidahu dhibtiisa almukaabada alkabad laqad khalaqna alinsaana fii kabad ay fii mashaqa dhibaataanu ku abuuray dhibta habeenkii qofka qaadan kari waaya ee yani hurdala-aanta iyo soo jeedka qofka qaadan kari waaya falyugsir ha badiyo min qowli laa ilaaha ila allah subxaana allah alxamdu lilah wallahu akbar laa ilaaha ila allahu ilah xaq lagu caabudaa ma jira ilaahay mooyaane wa subxaana allah ilaahay baan xumaani meella ka soo gelin laa fii aqwaalihi walaa fii afcaalihi walaa fii akhbaarihi ilaahay meelna kama soo gasho xumaani meelna kama soo gasho walxamdu lilaahi ilaahay baa mahadoo dhan iska leh wallaahu akbar ilaahay baa weynaan iskale ilaahay unbaa weyn cid kaloo weyni ma jirto waxaa kaloo dham oo yaryaryihin hataa maraykanka weyni uu yaryahay macna ma laha waa ziro waa sagiir wallaahu akbar ilaahay baa weyn intaa qofku haydhaa marka waa ereyo koob kooban oo mid kastaa fadliga ay leedahay aada yaabayso laa ilaaha ila allah gaar baa loo sheegay subxaana allah gaar baa loo sheegay alxamdu lilah gaar baa loo sheegay allahu akbar gaar baa loo sheegay marka afartaa kelmadood ha laazimo qofku markuu meelaha marayo laa ilaaha ila اllah subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar sii wad walaa xawla walaa quwata ila billah wa xadii saxiixa baabu sakhaawati nafsi wuxuu baabu yahay nafta hodantinimadeeda in qofka naftiisu hodan ahaato wax bixintii oo keliya maahee way ka xeel dheerta sakhaawati nafsi waa qofka naftiisu naftiisu ay la weynto naftiisa hankeedu ay weyn tahay oo waxyaabaha soo gaadhayana qaadi kara qof dul leh oo wax qaadi kara oo waxna bixin kara waxa dhaafana aan sii eegin damac iyo xirsi fara badan aan lahayn dadku waxay gaadhsiinayaan waxba aan ka soo qaadin macnayaal fara badan fara badan bay leedahay axaadiista inoo tilmaami doonta can abi hurayrata radia allahu tacala canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxu uhi laysa alqinaa hodantinimadu maaha karat alcarad aw kasrat alcardi labadaba waa la akhriyey qofkaasi waa hani amba qofkaasi waa hodan macnaheedu maaha qofka xoolo badan haysta alcardu kulu maa kaana min almaali gayra naqdin waa lagu macneeyaa wixii aan naqad iyo kaash ahayn geel iyo adhi iyo dhulal iyo guryo waxyaabahaas cardi baa alcardu bisukuun alcaradna waxaa la yidhaahdaa ma yusiibu اlinsaana min xadihi fi اdunya qofka adduunka waxuu ka helo wax kastaba ha ahaadane amba maal ha ahaado amba ubad ha ahaado amba naqad iyo kaash ha ahaado amba wuxuu doonaba ha ahaade alcarad biاlfatxi yani marka raada fatxa loo yeelo macnaheedu waa wax allaaliya qofka wuxuu haysto oo dhan wuxuu leeyahay ee uu sheeganayo oo dhan rasuulku wuxuu leeyahy labada kay doontaba ha ahaatee laysa alghinaa haninimada iyo hodantinimadu maaha can kasrati اlcarad hanti badnaan maaha walaakina alghinaa hina nafs laakiin haninimadu waxay tahay haninimada nafta qofka naftiisu ay haniga tahay dadka qaar baa jira shilin lacaga aan haysan haddana hodanoo bartaa taaga baa jira cagsigaa jira waxaa jira qaar lacag fara badan haysto haddana gaajoonayo fuqara ah xaggey faqiir ka yihiin nafta iyo qalbiga marka meesha laga hodmaa waa qalbiga e gacanta maaha gacanta waxaan soo galaa waanay ku dhacaan waanay ka dhacaan laakiin qalbiga wixii ku dhacaa ma sahlana ma sahlana marka haninimadu waa qaacido kooban waa qaacido koobanoo qofku uu ku noolaan karo haninimadu maaha waxaa ku soo gelaya haddii maanta gurigaa mugiyo lacaga lagu dhibo masaajidkaa mugiyo lacaga lagu dhibo aada cunto oo aada cunto oo aada cunto oo dhar aad ka iibsato oo aad gawaadhi ka iibsato ay soo buuxdo saad odhanaysa waad nacaysaa marka dambe macna kuu samayn mayso waa xashiyo waraaqo waa xaashiye waraaqo laakiin iimaanka qofka muslimka kama dhergo iimaantuu siyaadinayaa baruu siyaadinayaa qur-aankiibuu akhrinayaa wuu ducaysanayaa naftiisu ka oonbixi mayso iimaanka iyo alla kacabsiga iyo wanaagga marka meesha laga hodmaa waa qalbigu rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo nafta ayuu yidhi ee maaha xoolo badnaanta maaha taa macnaheedu maaha waxba ha kasbanin wax kasbo laakiin ha u qaadanin macnuhu weynay inuu ku jiro waxhaysiga shilimaadka iyo guryaha iyo gawaadhida macnuhu maaha ee macnuhu waa adiga shaksiyadaada iyo qalbigaaga iyo naftaada markaa sakhaawatu nafsi macnaheedu waa hina nafs waa nafta haniga ah can anasin radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi khadamtu nabiya sala allahu calayhi wasalam cashara siniin nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan u adeegayey aan u shaqaynayey toban sannadood famaa qaala lii uffin qatu weligay kelmad aan kala haysta uffin waa kelimaadka la iska isticmaale ee qofku markuu tilmaamayo waxa inaanu doonahayn ish oo kale ish maxay tilmaamaysaa waxaas maxay saa u noqdeen bay ka dhiganta taasoo kale weya yani iska daa inuu rasuulka iyo canaanto oo indhaa igaga dhaca iska dhaafee rasuulku calayhi salaatu wasalaam weligay uffin iguma odhan yani kama dareemin ficilaan sameeye karaahiye uu karaahiyeysanayo odhaahyaha noocaasee ka soo baxa rasuulka calayhi salaatu wasalaam kama maqal waa tarbiyad waana cashar loo baahanya in la qaato oo dadka dadka u shaqeeya ee daday gacanta dad ay hoos yimaadaan ee maamula ceynkay u maamulayaan qaar ba waxay aaminsan yihiin qofka in lamaaya uu kaa baqdo kuwa ixtiraami maayo xataa waalidka qaar baa cayn ka aaminsan macalimiinta qaar baa cayn ka aaminsan ilaa qofku kaa baqdo ya kuwa ixtiraami maayo markaa qofku inaad cabsi gelisaa wuxuu yahay waa inaad tustaa itaalkaaga duldhig markaasu qofku caadi noqonayaa markaasaa qofkii been buu sheegaya fi bacd alayaan ila qofka uu ka baqanayaa been buu sheegaya waxaan jirin buu ga sheekaynaya laakiin meesha haddii ixtiraam uu yaallo anas ibnu malik radi allahu tacala canhu muxuu ka qaaday rasuulku inuu odhan waayo maxaad waxaa u samaysay may dhexalsin inuu iska fadhiisto meel waxba qaban waaye ilaa rasuulku waxan buu doonayaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu u qabanayaa calaa akmali wajhin sida ugu fiican rasuulku calayhi salaatu wasalaam u doonayo si rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan waxaan uga baaqan maa rasuulka ku cananan doona rasuulka ku caayi doona ku hanjabi doona ku eryi doona maaha waa ixtiraami qadarin wamaa qaala lii lishayin lam afcalhu alaa kunta facaltahu shay aanan samayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam weligay iguma odhan maad samaysid alaa waa card maxaa u same weydee maaha alaa facaltahu alla inaad samaysaabay ahayd soo hadal dabacsan maaha xataa kaa iguma odhan walaa lishayin ma facaltuhu lima facaltahu shay aanan samayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam ima odhan lima facaltuhu maxaad u samayn weyde waan jabaadow su-aasha ka jawaab dabeete cudurdaarka aan sheego waxaan u samayn waaye waan yar daalayo shaqadana waan soo qabto xaan kalena waan ku maqnaayo markaas marka qaar been raacinaya qof markuu cudurdaarka sheegay naftiisa u beri yeelo waa xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo keyrkood baa soo wariyey عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وحوري كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما نبي قوحها مدن حريص بدن وصفة عامة ورسولك عليه الصلاة والسلام اسكلي نبي قوحها رحيما امسك وفاك كتل معامي أصحاب توردن الصحابي رسولك عليه الصلاة والسلام سوق هذا وحو الشيقية نبي قوحها مدن حريص بدن نحريص الأفكا لغماركو محا لغاركا فعل كا لغاركا رسولك نحريص بدن يهي oo naxariisanayo way arkeen asxaabtu way arkeen muuqaal ay u jeedaan oo ay arkayaan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu samaynayo ayuu ahaa kana nebiyu sala allahu calayhi wasalam raxiiman wa kaana wuxuu ahaa laa yaatiihi axadun qof hadduu u yimaado ilaa wacadahu wuu ballan qaadi jiray wa anjaza lahu wuxuu ugu ballan qaadina wuu fulin jiray qof alaaliya qofka u yimaada ee yidhahdo waxbaan doonayaa haddii rasuulku hayana wuu siin jiray haddii aanu hayna wuu ballan qaadi jiray hadduu u ballan qaadana ballanqaadka xilligiisu siin jiray maxaa ka mid ahaa kaynu xalay soo maraynay saxaabigii abulhaytam malik bnu tayhaan xalay soo inaan soo marin waxba ma hayna imikee markay addoomi yimaadaan ayaanu ku siinayna markay yimaadaan doore buu ku yidhi adigu kala soo baxa in kaana cindahu hadduu agtiisa uu yahay wa uqiimat salaatu maalin maalmaha ka mid ah salaaddii la aqiimay xadiisku waa gaagaaban yahay salaaddii baa la aqiimay wa jaa'ahu acraabiyun nin reer baadiye ah ayaa u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax doonaya waa yahay fa qaala wuxuu yidhi ninkii reer baadiyaha ahaa inamaa baqiya ya fa akhada thawbahu nebiga calayhi salaatu wasalaam goyisii buu soo qaatay soo qabsaday marka laba laba macnaa ku jiro oo fa akhada thawbahu goyba buu kala soo degay gebigiisiiba rasuulka salaaddii baa la aqiimo wuxuu rabaa dhag salaadda inuu tukiyo xaggiyo mixraabka u dhaqaaqa dabet ninki reer miigaha baa soo qabtay markaa goyiba miyuu kala soo degay mise waxay ka dhigan tahay rasuulka calayh isalaatu wasalaam goyisi buu soo qabsaday labadaba waa la sheegay fa akhada bihawbihi waxaanay u badanta dambe u badan tahayoo rasuulka maradiisi buu soo qabsaday uu soo uu soo soo joojiyey faqaala wuxuu yidhi inamaa baqiya min xaajatii yasiira yasi inama ina ina inamaa baqiya min xaajatii baahideeda waxa ka hadhay yasiiratun way fududahayoo waa khaafu waxaan ka cabsi qaba anaan saahilin ilah waxay ka dhigan tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkan waxbuu weydiistay waxbuu siiyey dabeetna markii rasuulku uu siri kac ayaa wuxuu yihi rasuulkii ilaahayow waxaan doonayay may dhammaystirmin ee waxbaa ii dhiman waxa ii dhimanna waa wax yar haddii salaada la galana waxaan ka cabsi qabaa inaan ilaawo miyuu ilaawaya isaga wuxuu is leeyahay waa lagu ilaawi waa lagu ilaawi buu is leeyahay marka jaanis ka faa'idaystay buu leeyahay waxaanan ka cabsi qabaa haddii salaada la tukado inaan inaan ilaawo faqaama macahu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la istaagay xataa faraqa min xaajatihi ilaa baahidiisii uu ka dhammaystirtay uma aqbala dabeetee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo noqday waa noo yimi fasallaa salaaddii buu tukaday maxaad meesha ka fahamtay wixii buu siiyey riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan wax siin may ahayne wuxuu doonay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu la faqo riwaayadka qaarna saasaa ku cad inuu la faqo oo waxbaan kuu sheegayaa soo yaro bax marka xilliga rasuulka la faqaya waa xilligeed salaadii oo la aqiimay asxaabtii inay taagtaagan yihiin war salaada aanu tukanaye fadhiiso ma odhan ee wuu raacay nebigu calayhi salaatu wasalaam bannaankay istaageen wuu u sheekeeyey riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan ilamaa asxaabta qaar ay seexdeen ilamaa asxaabta qaar ay seexdeen sugid dheeraanta warkiisa ninkii rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam intaa wuu sugaya nin weyn oo salaad sugaya goormu seexdaa ma ruba ma ma shan daqiiqo ma toban daqiiqo ma rubal buu ku seexdaa oo wakti dheer buu ku seexanaya waa saacado ninkii markuu hi in yar baa hadha inta yareed maxay noqotay waxay noqotay dad asxaabta inay seexseexdaan wuu sooba dayn waaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhaqan buu lahaa dhaqankaasi wuxuu ahaa qof hadduu la faqaayo ilamaa qofkaasi uu ka faaruqo uu sii daayo kama dhaqaaqi jirin waana dabeicad wanaagsan uu la taagan yahay xataa ha dhibsanaya wuu sheekaynaya wuu la hadlaya wuu jawaabaya rasuulku calayhi salatu wasalam karaahiya tusi maayo waa kanoo kale markii uu dhammaystay buu soo fasaxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa yimi fasallaa dadkii buu tukiyey xadiisku waa xadiis xasan ah oo la daliishan karo marka dhaqanka wanaagsan waxaa ka mid ah sakhaawata nafsi waxaa ka mid ah qofku dadka inuu qaadi karo qofka kula hadlaya ee kuu sheekaynaya ee kugu celcelinaya inbuu kula hadlaya haddana wuu kugu soo laabanaya war maxaad nagaga soo laalaabanaysa ma waddan oo kasoo jabtay dee inaku xaggeena waa sidaas qofku mar markula hadla ta ogna waa ku yaro doonaya adu yaro kacdo hebel in yar ii soo yaro kac waad naga rawaadsanaysaa boora ninkaagani waxaaga mar wada sheega adeer aan ku dhammaynaynaaye amba dee xilli kale noo kaalay wakti kuma wada haynee wuu la istaagaya maanta o dhan asxaabtu waxay yidhahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam mararka qaar annakoo wada soconoo laamida marayna waddada marayna ayaa addoon ka mid a addoomaha madiina rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacanta intay qabsatay u yeedha u yeedhato ay bartaa la istaagaysa markaasaanu maantoo dhan sugnaa bay idhahdeen cidda u sheekaynaya waa ayo waa addoon waxay uga sheekaynaysa addooni maxay rasulka uga sheekayn kartaa ma dawlado uga sheekaynaysaa iyo siyaasado iyo iyo milatari iyo xisaabo iyo bangiyo maxay ka sheekeynaysaa waa dani shaksiya waa gabadh guri ay ka shaqayso iyo baahi ay qabto iyo waxaan baa laygu sameeyey waxaa laga yaabaa gabadha u shaqayso inay ka cabato waxaanba ii daraysaayo markay biyaha ii dirto haddana dhuxushiiba ii daraysaayo haddana mushaar fiican lama siinaayo layma ara tiray uga sheekaynaysa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuu dhegeysanaya yani laa bisadrin waasic yani bisadrin waasic wuu dhegeysanaya ceebna maaha markay dhammaysato ee ay danteeda ka dhammaysatay ay soo fasaxdo ayuu asxaabtiisa u imanaya dee isagoo isagii uuna waxbaa ka soo go-ay miyuu soo fool xumaaday miyuu soo ceeboobay isagoo sidiisi oo qofkiina raaligeliyey waay can jaabir radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi maa su-ila nabiyu sala allahu calayhi wasalama shay-an nebiga haddii shay la weydiistaa ma jirin oo faqaala uu yidhi laa weligiiba waxaay waxaa isi kuma siinayo may shay uu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam weligii lama arag saddex xaalo mid ahaanu wey haddii wax lagu weydiisto waa saddex xaalo mid ahaanuun inaad tidhaahdo waxa waxaa isaa tira hoo waa kan waan ku siinayaa iyo inaad tidhahdo kuma siinayo diile kun jeer baanu ku siinay ma xoolaad nala leedahay dhiseen caadiga saad mar siisee labaad siisee sida ee uu soo taagan mobiil baad anagu maaratay maan waa nan kale kaxaa adeer inaad maya qofka ku taa waxba ku siin maayo adeer maanta kuma siinayo iyo inaad waxba haynin haddaad waxba hayn baa laba xaaladood ahoo inaad tira waarni waxba ma hayee markaan wax helo ayaan ku siinayaa iyo inay kaaga dheganaato un wallahi waa la midh ma hayo maxay ka dhigan tahay waxba ma haye ee ha igu soo noqon bay ka dhigan tahay xataa markaan wax helo hay iman macnuhu weeyaan haddaan ataa wax helo hay imanin rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii loo yimaado labada xaladood buu lahaa ta dhexe ma lahayn oo weligii laa ma odhan waxba ku siin maaya ma odhan labadan buu lahaayo hadduu waxhayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam weligii qof wax weydiistay isagoo ay rasuulku calayhi salaatu wasalaam faramadnaan mudirina wuu dhiibi jiray ilaa ay ka dhammaanayaan agtiisa wax yaallaan haddaanu hayna wuxuu odhan jiray iminka waxba ma hayee markaan wax helaa baan ku siinaya waa kii saxaabiga imika sheegaayo wuu u ballan qaadi jiray wuxuu u ballan qaadana wuu u fulin jiro wuu siin jiray markaa labada jeerba qofkaasi ma lama qadin dee hadduu rasuulku waxayana muu qadin haddaanu waxba hayna ma qadin shaacirka waa kii lahaa maa qaala laa qatu إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعمي ما قال لا رسولك ولي لا مورا كلمة لا لا يراهدا أفكي سولي كما أفكي سولي كما يصابحين إلا في تشهده التحيات كموية التحيات كم كتيرة أشهد أن لا إله سومها يعني أشهد أشهد بالله ذي كسوق الشر هذه أشهد أن لا كتيرين أفكي سولي لا ما يصوم مرتين macnaa ma fahamtid bimacana rasuulka waxyaabaa ka reeban waxaa ka mid ahaa waxba ku siin maayo maya ina kala kaxee waan ku diiday can cabdillahi bni zubayr radi allahu tacala canhu xadiiska inoogu dambeeye qaala wuxuu uhi maa ra'aytu imra'atayni ajwada min caaishata radi allahu tacaala canha wa asmaa radi allahu tacala canhuma maan arag laba haween oo ka deeqsisan caaisho iyo asmaa labadu maxay u ahaayeen midna waa hooyadii midna waa habareertii asma iyo caaisha intaan qof arkaayey laba qof oo ka deeqsisan weligee ma arag wajuuduhumaa mukhtalif deeqsinimadooduna way kala duwaneed labaduba deeqsiyaal bay ahaayeen dee labadaba abubakar baa dhalay soo maha abubakar muxuu ahaa deeqsi buu ahaa maxaad ku caddaynaysaa in abubakar deeqsi ah maxaad ku caddaynaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam duulaan baa loo baxaya wuxuu yihi waa la baxaya xoola wixii ahaysan inkastoo waxaad kari karto la kaalay cumar baa wuxuu ihi maalintaa waxbaa isugu kay beegbeegnaayo adduunkaygaa wanaagsanaa markaasaan is idhi wallaahi abubakar in badan buu kaa horreeyey maanta abubakar waa inaad dirtaa waa maanta waa inaad dhaaftaa abubakar waan tago xoolahayga baan laba usoo qeybiyey buui laba isleeg kala badh geelii iyo adhigii iyo lacagtii wax allo wixiiba kala badh baan ka soo dhigay buui boqol kiiba konton anigoo duubaya xoolihiina sida ayaan rasuulka alay sla soo hordhigay rasuulka aad buu ugu farxay dadkii maxaad uga timi rasuulka xoolaha kala badhna waan soo kaxeeyey kala badhna waan ka imi abubakar bartaa ka soo baxo xoole hayn yaroo aan wey aan badnayn duubaya waa maca irmaankii baa ku jira maca ahminkii baa ku jira maca tii reerku ay maalayeen baa ku jirta maca waxari baa ku jira markaasuu rasuulka ku yihi abubakar reerkii maxaad uga timi ilahay rasuulkiisaan uga imi shirin kamaan iman buu jira shirin wax alla wixii yaallayba waan soo kaxeeyey kumaa samayn karaa cumar wuxuu hi anigu maalintaasan abubakar maalintaasaan ka hadhay buu ihi abubakar la tartan nin nin la tartami karaa ma jiro abubakar maalintaasaan ka hadhay buu ihi marka abubakar wuxuu ahaa dee ninka reerkiisii soo faramariyey markaasoo qura may ahayn mar maaha oo laba maaha oo saddex maaha intay taarikhda waliba sheegtay intaana sheeginna way badanta maalintii lasii baxayey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam uu sii baxayey hijrada madiina loo sii baxayey abubakar muxuu sameeyey nin ganacsadaa buu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam masaarif caadiya buu u qoray iyo muslimiinta xoogaa yaroo lacagabaa u hadhsanayd maalintaas uu maaragtay siyanba baxayey adh yarna wuu lahaa adhigii wuu xaraashay geel yaroo uu lahaa wuu xaraashay wixiiba uu kaashgareeyey ciyaal buu leeyahy ninkaasi maatiya iyo dumar aabbihii oo nin weyne baa joogo isagoo mas-uul ka yahay lacagtii oo dhan wuu soo qaaday rasuulka calayhi isalaatu wasalaamo rasuulku ku wareejiyey aabbihi weyn dhalaa dabeetana wuxuu soo qaaday kiish isuu dhagxaan iyo bereye wax ka buuxiyey markaasuu u dhiibay masuuli aabbo maswaar miyaad tegaysaa haa ciyaalka maxaad uga masuuli aabbo baashi maan uga tegay eeg soo saa u taabtay baashi dee xilligaa lacagta la isticmaali jira waraaqa may ahayn waa qadaadiic iyo xisaabo dabe saa u taabtay kiishkiiyo oo xisaabo adag waa arkay odhi orad iska tag waayey hadda waa dhagxaan waxani u taabaya dhagax buu dhiibay ma maqasho dhagax caadii buu dhiibay saasuu khalaas dee iska teg waaye shilin lacaga reerkiisa ugamu tegin walaa masaarif walaa hayru rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka doortay uu raacay marka mar maaha oo laba maaha oo saddex maaha deeqsinimada abubakar de markaa qofku wuxun buu dhalaya qofkiisa soo maaha caaisha iyo asma wuxuu laba qof oo la mida ma arag deeqsinimadooduna way kala duwaneyd buu yidhi amaa caaisha caaisha miyaa fa kaanat tajmacu الshayءa ila الshayءi xataa idaa kaana ijtamaca cindaha qasamat waxay tihi caaisha waxay samayn jirtay buu yidhi markay waxu yimaadaan way hayn jirto way isku dardari jirtay waxbaa imanaya way biirisaa way biirisaa way biirisaa markay waxoogaa noqoto ayay qaybisaa reer intaa u geeya kaana intaa u geeya kaana intaa u geeya wa ama asmaau asma miyaa fa kaanat waxay ahayd laa tumsiku shay-an ligadin shay beritooma dhigi jirin waxa maanta soo gala isla maantay bixinaysa haddii iminka soo gasho waxay odhanaysaa waa imisa waa intaa kaana intaa ugeey kaana intaa ugeey maca asalaama marka labadaba deeqsiyaal bay ahaayeen laakiin maxay ku kala duwan yihiin midna intay isu ururisaabay kana waxsiinaysaa kana waxsiinaysa kana waxsiinaysaa oo xoolihii waxoogaa bay haynaysaa ma haysanaysa iyadu waxay u haynaysaa inay wuxuu inta isgaadhgaadhaan wax qaybsami karaa inay noqdaan oo culimada qaar waxay yidhahdeen waxay ka cabsanaysaa haddii reerkaa wax siiso oo reerkan kalena uu maqlo reerkaasina waxoogaa yidhaha to adiga maxay ku siin weyde masalan dad ay qaraabo yihiin amba ay waxu tahay amba waxu ayada masalan habaryaraheedoo kale tusaale ahaan haddii mid ka mid intay wax soo galaan ay u geyso habarartii kalena ay maqasho talo taaba wax siisee adiga maxay kugu nacday taane oo dhan way haynaysaa way haynaysaa kana way siinaysaa kana way siinaysaa had iyo jeer waxa soo gelayaan wax qaybsamaya may ahayn marka labadaba waxay deeqsiyaal bay ahaayeen laakiin deeqsinimadu saasay u kala duwanayd qofka muslimkaana waxaa laga rabaa halkaa gaadhi mayne beriya saadmaba xoolahena waynu iska haysanaynayo waa la hubaaye waxayna soo gaadhaa horeyna ma dhaafaane bal wax yaroo ka mid ahayna dhaafaan nafteennuna nafteennuna qodobka muhiimkaah wuxuu yahay nafteenna haninimadeeda iyo hodantinimadeedna waxaynu ku dadaalaynaa inuu qalbigeenna ahaado oo gacanteenna aanu ahaan inaynu maskaxda ka masaxno qofka wax haystaa waa qofka shilimaadka haysta waa ka dukaanka haysta waa ka lacagta fiican haysta waa ka dhismayaasha waaweyn leh waa ka kambaniyada waaweyn leh qofka wax haysta waa qofkaasee qiimaha lehi macnahaasi inuu ka baxo maskaxdeenna o oo maskaxdeenna ay soo gasho qofka wax haysta waa qofka qalbigiisu hodanka yahay waa qofka baahidiisa ula taga ilahay ilaahay oo qura subxaanahu wa tacaala waad baahanaysaa ibni aadam baad laakiin baahi oo dhan waxa baabiiya oo baahi tira allaha boqorkaa ilaahay baa wax kasta haysta khasaa-inta dhulka iyo cerka efiya aakhiro ilaahay baa gacanta ku haya inagu gacanta waxba kuma haysano xaaji gacanta waxba kuma haysano cidda wax walba gacanta ku haysa wax walba haysataa ee wax walba kali kartaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka qofku taa qalbigiisa inuu geliyo oo baahidu ibni aadamka u baahanayo qofku naftiisa waa inuu kala weynaado naftaadu waa inay qiimo kula lahaato qof u tago hebelow waxsii adigoo ilaahay haysta markaad ilaahay ka weyda baad maxamedka iyo cabdi ka helaysa ee faarax wallahi inaad ka helahayn haddaad ka heshana ilahay baa kugu soo dhiibayoo waxa uu ku siinaya adigoo dulaysan halkuu ilaahay kaa siin lahaa adigoo cis iyo sharaf leh subxaanaka allahuma bixamd